بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo saddex-iyo tobnaad ee suuratulbaqara waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo afartan iyo kow waxaynu ku soo jiray aayaadkii ka warramayey masaacimtii iyo amaanidii iyo ididiilooyinkii beenta ahaa ee ahlulkitaabku ay ku ididiiloonayeen iyo inay tahay ididiiladaasi wax beenoon xaq ahayn ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamayaa in yahuud iyo nasaare iyagoo ahlu kitaab wada ah haddana aanay waxba isku ogolayn oo qolo walba qolada kale ay odhanayso laysuu calaa shay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xurmatu lictidaa'i cala almasaajidi wa sixatu salaati fi ayi makaanin wa ilaa ayi makaanin cinda daruura inay xaaraan tahay ku xadgudubka masaajidada iyo goobaha cibaadada iyo in salaadu ay ku ansaxayso meel walba jiho wal oo loo jeedsadana cinda daruura markay mutacadir noqoto qibladii layna amray inay nagaga ansaxayso oo allah waxau ihi subxaanah waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu wasacaa fi kharaabiha ulaaika ma kana lahm an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin marka halkaa waxaa lagu tilmaamay dulmiga uu gelayaa inta uu leegyahay ruuxa masaajidada u diida dikriga iyo daacada walilahi اlmashriqu wاlmagribu faaynamaa tuwalluu fasama wajhu اllah culimadu waxay yidhahdeen waxay ku saabsan tahay ruuxu marka uu socotada yahay sunnaha uu tukanaayo gaadiidkiisa uu saaran yahay meel alla meesha uu ula jeedsado in sunnuhu kaga ansaxayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam idaa kaana calaa safarin wa calaa raaxilati waxa uu tukan jiray aynamaa tawajahat bihi raaxilatuhu ayan kaan meel alla meeshay ula jeedsato waa sunnada faralsi hadduu tukanayo qibladu u suurtagal tahay waa inuu ka deguu qiblada dee qaabiluu u tukado faralka waxaa kaloo soo gelaya waajibkii marka ay mutacadir ama mustaxiil noqoto in qibladii la qaabilo ama ha noqoto adoo diyaarad saaran oo ay kuuba suurtoobi weyday dee istiqbaalulqibla ama ha noqoto dagaalka cinda aliltixaam marka faraha la ysla galo oo ay suuroobi weydo qofku inuu qibladii qaabilo xaalaadka noocaasana fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu llah meel alle meeshaad u jeedsato waa qibladii ilaahay oo waa kaa aqbalaya rabbi sidoo kale ruuxu qibladii hadduu garan waayo u ijtihaado meel alla meesha ijtihaadkiisu uu gaadhsiiyuu u tukaday kaga ansaxaysaa walow kaanat ilaa gayri lqibla xataa marka dambe u caddaatay inuu soo celiya ama saara waayo fataquu llaha ma stadactum intii karaankiisa ahaydna waa waa gutay fathama wajhu llah laba tafsiir baa ku jira in la yidhaha qiblatuhu alatii radiyahaa sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo meel kastoo u jeedsataan waa qibladii rabbi raalli idinka noqday oo alqibla looga jeedo waxaanay ku dabaqmasaa sida aynu sheegnay ilayn marka ikhtiyaariga ah waa fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam oo kama jeedsan kartid laakiin markay mutacadir noqoto fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu llah waayo diintu waa mid fudud oo waasica waxaa kaloo lagu fasiray fatama wajhu llah halkaa ilaahay wejigiisiibaa ah macnaha ruuxa cibaadaysanaya ama tukanaya ilaahay baa soo qaabilaya oo waata la yidhi ruuxa tukanaya candhuufta xagga wejigiisa ama qibladayuu u tufin fa ina allaha qibala wajhi waayo ilaahay baa xaggaa wejigiisa ama jihadaa kasoo qaabilaya marka in sideeda lagu daayo halkaa u jeedsataanba halkaa wejigii ilaahay baa ku sugan oo allah idinsoo qaabilaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan iftiraa'aatu ahli اlkitaab fi idicaa'ihim اlwalad wagayri dalik been abuurada been abu yani iftiraa'aadka iyo been abuuradka ay kuwii ahlu kitaabku ay sameeyeenee ilaahay ku been abuurteen oo ilmay alle u aaneeyeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa qaaluu ittakhada allahu walada subxaanah bal lahu ma fi samaawaati waalardi kullun lahu qaanituun ilaahay tabaaraka wa tacaala ay yidhaahdeen ilmuu yeeshay ilaahay taa waa ka nasahan yahay waxaana alle uu leeyahoo uu abuuray oo isagu uu mulkiyaa oo addoomma u ah oo makhluuqaad isagu uumay ah wax allo waxaa cidharkiiyo dhulalka ku sugan ilaahay baa mulkiyo iska leh marka mar hadduu khalaa'iqdoo dhan mulkiyo muxuu ku falayaa welad awlaadda mus yacni dadka aadamaha awlaaddooda ka mida in loo nisbeeyo ama si gaara uu yeesho maxaa uu ku falayaa uma baahna baahi baa welad loo yeeshaa taana ilaahay waa ka nasahan yahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira falaysa lahu waladun laa calaa sabiili tawaaludi walaa calaa sabiili tabani tawaalud walad kuma yeelan oo ma dhalin tacaala allahu can dalik lam yalid walam yuulad wax ma dhalin lamana dhalin walaa calaa sabiili tabani isagoon dhalinna kama ilma yeelan oo walad iyo ilmo kama yeelan walow isagu yuu dhalin be marka ilmo iyo inanna kama yeelan isaguna ma dhalin ma itakhada allahu saaxibatan walaa walada ubad iyo ooriba waa ka nasaahan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala badiicu samaawaati walard ay mubdicuhumaa ay khaaliquhumaa calaa gayri mihaalin saabiq bidcada shayga aan looga horeyn ayaa la yidhaha ibdaaca marka badiicu samaawaati khaaliq way ka xeel dheer tahay oo waa khaaliquhumaa calaa gayri mihaalin saabiq ka labadaba abuuray isagoon cid kaga dayan tusaale ka horreeyuu ka tix raacayna aanu jirin waa ka abuurkooda bilaabay isagu kadib alla wuxuu tilmaamay subxaanah gaaladii carbeed waxa weeyi tacanudkooga iyo cadhiigsigooda iyo madaxadaygoodii ay ula imanayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam siday ahlu kitaabkii ka horreeyay yahuudeedba ay samayn jireen ee ambiyadooda ay ku sameeyeen oo allah waxau ihi wa qaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukalimuna allahu aw taأtiina aayah kadalika qaala aladiina min qablihim midla qowlihim tashaabahat quluubuhum kuwii aan waxba garanayn ee juhaasha ahaa waa mushrikiintii carbeede waxay yidhaahdeen muxuu ilaahay noola hadli waayey uu odhan waayey waa rasuul aan soo diree raaca ama mucjiso socotaa maxay toos noogu iman weyday sidaasoo kale markaa dee mucjizaad nebiga lasoo raaciyey way jireenoo qur-aanka rabaaba ugu weynaa laakiin iyagaa waxay soo ikhtiraaxayaan ay soo bandhigayaan ah waxyaabo kale oo canaad iyo madaxadayguna uu ku kalifay wax kasta hadday u yimaadaanna ku rumayn maayaan ilaahay waxa u yihi sidoodaasoo kale waxaa yidhi kuwii iyaga ka horreeyey waa yahuud iyo nasaare iyo kuwii kitaabka la siiyey ilaahay waxau yihi tashaabahad quluubuhum iyagoon isku xilli ahayn qalbiyadoodaa isku mid noqday markaasaa afkooduna isku mid noqday oo macnuhu waxa weeye uurkooda waxa ku jira gaalnimo markuu isku mid noqday ayaa afkooda waxa ka soo baxaya ee edabdarro iyo afxumiina isku mid noqday walow yaanay isba ogaan oo isku xilliba ayay noqone waxay la mid tahay aayaddii kale ahayd kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qawmun taaquun sidaasoo kale kuwii hore rasuul uma iman ilaa waxay ku odhanayeen uun waa sixiroole ama nin waalan sida kuwan qureysheedba ay nebi maxamed ugu leeyihiin sala allahu calayhi wasalam ilaahay waxa uu yihi arrinkaa miyay isu dardaarmeenoo way iska soo gaadheen maya laakiin waa qoom xadgudboo dabarka goostay oo xadgudubka iyo duqyaankaa mideeyey walow isku midba yay noqon iyo isku waktiba yay ahaane waxaa kaloo aayaadkan ay ka warramayaan ta'kiidu xaqiiqati risaalati nabawiya wa taxdiirihi min itibaaci alyahuudi waalnasaara waxaa la akiday risaaladii rasuulka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xaqnimadeedaa la tilmaamay waxaana looga digay inuu ku daydo yahuudi iyo nasaara inaa arsalnaaka bilxaqi bashiira wanadiira walaa tus'alu can asxaabi aljaxiim walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tatabica millatahum waxaa la tilmaamay oo la yidhi nebi allow yahuud iyo nasaare weligood raalli kaa noqon maayaan ilaa aad diintooda raacdo waana xaqiiqada dhabta ah ruuxa muslimka ah si kastuu doono gaal inuu u raali geliyo kama raalli noqonayo ilaa tiisa uu u raaco yacni islaamnimadana uu ka baxa mooyaane millatahum baa la yidhi oo milalahum lama odhan ilin waa kala diin oo qoloba waxbay haysataa yahuud iyo nasaare eh haddana mufrad baa laga cabiray diintooda sidii waxay isku mid yihiin lianna alkufra millatun waaxida waayo gaalnimadu haba kala duduwanaate waa un diin keliyay ka dhigan tahay mar haddii kufri iyo shirki ay ku salaysan tahay haba kala duwanaatee waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah itibaacu lkitaabi xaqa alitibaac kitaabka alla uu soo dejiyey ama kuwii hore ee munasalka ah ha noqdaan ama kii u dambeeyo qur-aanka ahe waajibku inuu yahay sidiisa in loo raaco lagu dhaqmo oo lagu toosnaado axkaamtiisa allah waxa u yihi aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih kuwii kitaabka aanu siinay kitaabku kitaabkii towraad aha waa noqon karaa kuwa laga hadlayaana markaa ahlu kitaabkii bay noqonayaan yahuud iyo nasaara waxaa kaloo kitaabka uu noqon karaa qur-aanka kuwa loo jeedaana waa mu'miniinta ummadda nebi moxamed ayaa loo jeedaa ama mu'miniintii ahlu kitaabkaa loo jeedaa kitaabku waa towraad labadaba waa lagu fasiray walawla alcumuum labadaba kol hadduu koobsanayana in lagu caam yeelo ayaa awla ah oo mudan macnuhuna waxa uu noqonayaa kuwaanu kitaabka siinay horaysiya dambaysaba iyagoo dhab ahaan xaqii uugu lahaa u akrinaya oo xaq siinaya kuwaasaa rumaynaya yatluunahu xaqa tilaawatih ibnu cabaas wuxuu yihi yatabicuunahu xaqa itibaacih macnaha waxay raacayaan raaciddiisa runtee xaqa uu leeyahay waayo talaa bimacnaa tabica way noqotaa luqada carabiga qur-aankuna bilisaanin carabiyin mubiin buu kusoo degay waxaa kaloo uu ku fasiray mujaahid oo ardaygii ibnu cabbaasa taabicigii weynaa wuxuu isagu ku fasiray ay yacmaluuna bihi xaqa camalih waxay ku camal falayaan kitaabka camalfalkiisii xaqa ahaa ee dhabta ahaa bay ugu dhaqmayaan xagga icraabta aayaddan waxa fiican inaan khabarka laga dhigin yatluunahu xaqa tilaawati khabarka mawsuulka mubtade ee aladiina oo aan la odhan aladiina kuwii aataynaahum lkitaaba kitaabka aanu siinay hee yatluunahu way akhriyayaan khabarka in halkaa la ridaa ma fiicna waayo waxaa la moodayaa cid kasta oo kitaabka la siiyey inay akhriyayaan akrintiisii xaqa ahayd mana aha waaqicu sidaa ee waa minhum wa minhum kuwa xaq siinaya kuwa aan xaq siinaynba waa leeyihin sidaasi aan loo moodin macnaha aan saxda ahayn si aan loo moodin yatluunahu xaqa tilaawatihi ka xaale yani aladiina aataynaahum lkitaabada yatluunahuda ka xaale oo kuwaanu kitaabka siinay xaal ay akriyayaan oo nooc qeyd iyo wasfi bay u tahay yatluunahu xaqa tilaawatihi oo maaha cid kastoo kitaab la siiyey waa kuwa kitaabka inta la siiyey wasfigan iyo qeydkan kusa yani ku sugan ee kitaabkii akrinaya aq yani akrintiisa xaqa ah kuwaasi hee ulaaika yu'minuuna bi halkaa khabarka rid oo waxaad tidhaahdaa aladiina kuwa aataynaahum lkitaaba aanu siinay hee yatluunahu xaal ay akriyayaan xaqa tilaawatihi akrintiisa xaqa ah hee ulaaika yu'minuuna bihi jumladaa khabarka rid kuwaasaa rumaynaya macnaha kuwa iyadoo kitaabka la siiyey tilmaantaa ku toosan waa atilaawatu xaqa tilaawae kuwaasaa rumaynaya ila iimaanku waa camal iyo dhaqan buu u baahan yahay hadal mujarada ma aha oo munaafiqiintuba hadduu hadal wax tarayo dee waa ku hadlayeen tilaawaduna tilaawat lafdi walmacnaa walxukmi saddexdaba waa koobsanaysaa in lafdigiisa la akriyo oo kitaabka xuruuftiisa la akriyo in macnihiisa la akriyo oo tafsiirkii iyo macaanidii la akriso la dhigto lana dhigo in xukumkiisa la akriyo macnaha in la qaato oo lagu dhaqmo marka altilaawa allafdiya walmacnawiya walxukmiya saddexdaasay koobsanaysaa yatluunahu xaqa tilaawatihi laakiin xuruuf kaliyoo la akriyo maaha tilaawatuhu xaqa tilaawa kadib ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaadkan تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم وتحذيرهم من يوم القيامة reer banu israa'iil waxaa la xasuusiyey nicmooyinku ilaahay korkooda ku galladaystay iyo dadkii la wakti ahaa in laga sarraysiiyey waxaana looga digay dhibka maalinta qiyaamo inay u diyaargaroobaan oo ina dayicin ayaa lagu booriyey ya bani israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum wa anii fadaltukum cala alcaalamiin kadib rabbi waxa uu kaga warramay aayaadkan qisatu ibtilaa'i ibraahima calayhi asalaam wa qisatu binaa'ihi lbeyt wa ducaa'ihi bacdah wa fadaa'ili maka qisada ku saabsan nebi ibraahim in lagu imtixaamay erayo iyo kelimaad oo sideedii uu fuliyey iyo dabeed ilaahay inuu hormood diineed iyo imaam diineed dadka uga dhigay oo ku lagu daydo laga dhigo derajadaa rabbi uu ku galladaystay iyo beydkii alle kacbada inuu dhisayo oo uu seeskiisa kor u qaadayey iyo camalkaa wanaagsan isagoo ku jira haddana rabbi inuu baryayey waayo ruuxu inuu ku dagmo camalka uu sameynayo o isdhigta ma aha e waa inuu tawaaducu rabbi isu dhuldhigo oo inuu alla ka aqbalo camalka wanaagsanna uu su-aalo iyo maka fadaa-isheeda iyo ducooyinkii nebi ibraahim rabbi inuu u aqbalay oo aamin laga dhigay maciishadana barwaaqo iyo ladnaan looga dhigay ay waxa weeyaan ku raaxaystaan waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen khasaaratu man yargabu can milati ibraahim wa ibطaali dacwa alyahuudi anahum calaa diini ibraahim wayacquub wa ibطaali dacwaahum ana ibraahima waman dukira macah kanuu yahuudan aw nasaara aayaadkaa dambe ilaa aakhirkana waxay ka warramayaan waxa weeye khasaaraha usoo hoyday ruuxa miladii nebi ibraahim ee tawxiidka ku toosnayd ka baydha ee beeniya khasaaraha usoo hoyday iyo burinta la buriyey waxay ku andacoonayeen ee ahaa ibraahim inuu yahuudi ahaa ama nasraani ahaa iyaga uu ka mid ahaa wma kana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kana xaniifa muslima wama kana min almushrikiin oo kuwan yahuud iyo nasaare ee ku andacoonaya anakuu ahaa iyaga iyo kutubta lag lagu soo dejiyeyba dee waaba ka dambeeyeen ibraahim oo la waktiba ma ahayn ilaahayna wuxuu tilmaamay oo ku sifeeyey bilxaniifiyati almuslima islaamnimadaa toosan iyo tawxiidka waana ka beri yeelay waxay marmarinayaane yahuudiyada iyo nasraaniyada bismi illaahi araxmaan araxiim وqاlt اليhud layst النصاrى عlى شhayءi وqاlt النصاrى layst اليhud عlى شhayءi وhm ytluna الkتاb kذlika qال الذina la yعlamuna mثla qwlhm fاllah yxkm bynhm yومa القiyamة fيma kanuu fihi ykhtalifuun ilahay waxa uhi subxaanه وqاalad waxay tidhi alyahuudu nimankii yahuudeed waxay yidhaahdeen laysat may ahaanin annasaaraa kuwii kiristanka ah may ahaanin calaa shay-in shay korkii shay diin oo saxa kuma dul sugna wax way ku dul sugan yihiin oo waa haystaan laakiin waxay u jeedaan ay calaa shay-in yuctadu bihi wax la tirsado oo hagaagsan ma haystaan ama waxay u jeedaan ay calaa shay-in saxiix wax saxa kuma dul sugna oo macnaha waxaa lagu sifaynayaa lays yani laysat الnasaara calaa shay ay calaa shayin صaxiixin yuctadu bihi wax saxoo la tirsado kuma dul sugna ee wax baatiloon sax ahayn bay haystaan bay ujeedaan wa qaalat الnasaara kuwii kiristankaana waxay yidhahdeen waxbay suma ogole e laysad ma ahaanin alyahuudu yahuudi may ahaanin calaa shayin ay calaa shayin صaxiixin yuctadu bihi iyaguna waxay yidhahdeen nimanka yahuudeed wax saxoo la tirsado kuma dul sugna ee waxay haystaan waa baadil aan xaq ahayn walxaal bay sidaa yidhaahdeen hum iyagu yatluuna ay akhriyayaan alkitaaba kitaabkii waa jinsulkitaab oo towraad iyo injiilba waa koobsanayaa oo waxay qoloba qolada kale hadalkaa ku leeyihiin kitaabkii loo soo dejiyey iyagoo akrinayoo haysta oo yahuudina towraad ay akhriyayaan nasaarana injiil ay akhriyayaan ayaanay haddana waxbay soo ogolayn oo qolo walba qolada kale ay leeyihiin waa baatil macnaha canaan baa halkaa ku ku jirta oo waxaa la leeyahay dee kitaabkii ay ahayd inuu ka dabro xumaanta iyagoo akhriyaya ayay haddana iscaayayaan oo isceebaynayaan oo ku dhaqmi maayayaan kutubta ay haystaan wixii ku sugnaa ilaahay waxa u ihi kadalik sidaas oo kale siday kuwaasi yidhaahdeen ayaa qaala ay yidhaahdeen aladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanaynin mila qowlihim hadalkaa kuwaa hore ahlu kitaabka oo kale yacni hadalkooda mid lamida ayaa kuwii aan waxba garanayna ay yidhaahdeen laa yaclamuunada waxaa loo jeedaa mushrikiintii carbeed ee kitaabba iyagu aan haysan ayaa iyaguna dee sidii ahlu kitaabkii ka horreeyeyba ay yidhaahdeen unbay ka daba mareenoo iyaguna qolo walba waxay yidhahdeen laysuu calaa shay waxba ma haystaan allah waxau ihi fallaahu alla yaxkumu waa kala xukumayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fiimaa kiibuu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa allah ku kala saari doona qiyaamada oo kala xukumi doona allah waxau ihi waman adlamu oo waman qofkee ama ayaa adlamu ka dulmi badan qofna kama dulmi badna eh ay laa axada adlam waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh miman ruux manaca diiday masaajid allah ilaahay masaajidiisa u diiday an yudkara min an yudkara bedelulishtimaal ayaa suurtagala inaad ka bedesho masaajid allah oo waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh miman ruuxa manaca diida masaajid allahi ilaahay masaajidiisa diida maxaa la diidayaa ilan daatada masaajidadu wax la diida maahe waa wixii dhexdeeda ka soconaya lagu camiraye an yudkara min an yudkara in lagu xuso ka diida fiiha masaajida dhexdeeda lagu xuso ismuhu ilaahay magaciisa in lagu xuso oo lagu caabudo rabbi oo lagaga cabsoodo oo wasacaa u socda fii kharaabiha kharaabiddeedana u socda inuu kharaabiyo kaayaa ka dulmi badan la axada adlam ulaaika kuwaasiba allow yihi maa kaana uma ahaanin lahum iyaga oo uma cunanto an yadkhuluuhaa masaajiddaa inay galaan ilaa khaa'ifiina ee ilaa xaala kownihim khaa'ifiin ilaa xaal ay yihiin kuwa cabsoonaya mooye si kale inay fooda ku geliyaan uma cunanto lahum waxa u sugnaaday kuwaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxa ugu sugnaaday khizyun dulli ay ku dulloobayaan walahum waxaa ugu sugnaaday fi laakhirati aakhira dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn aayaddan culimadu waxay sababta nusuulkeeda ama siyaaqay ka hadlayso ku tilmaameen waman adlaw miman manaca masaajid allah in loo jeedo kuwii waxa weeyaan ruum ee baytulmaqdis kharaabiyey ee baabi'iyey ama waxaaba loo jeedaa mushrikiintii reer maka ee nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa sanadkii caamulxudaybiya ee lixaad u diiday beytka inay tawaafaan oo ku cumraystaan waana caam oo waxay koobsanaysaa ama baytulmaqdis ha noqoto ama xaramka ha noqoto ama masaajid kale ha noqotee cid kasta oo masaajida ilaahay wixii lagu camirayay cibaadada u diida ayaa goodigan iyo waciidkani uu koobsanaya waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waayo waxaa muctabarkee la tixgelinayo ama la eegayaa waa lafdiga caamka ah ee sababka iyo siyaaqa uu ka hadlayay uu kusoo degay ma aha fi kharaabiha alkharaabu yakunu ima bilhadmi aw bitactiili dikri waalcibaadati fiiha kharaabka masaajidadee loo soconayo waxa uu noqon karaa kharaab xisiya oo muuqda oo la taaban karo oo dee in laba dumiyo cagaf la geliyo waa kharaab waa ka xisigee muuqda waxaa kaluu noqon karaa yani kharaab macnawiya oo qarsoon oo in la diido wixii loo dhisay oo cilmi iyo cibaado ah in loo diido oo masaajidku isagoo dhalaalayo qurux badan haddii cilmi iyo cibaadaba laga qadiyo waa la kharaabiyey waayo wixii loogu talagalay in lagu camiraa loo diida marka kharaab buu noqonayaa labadaba markaa waa koobsanayaa fi kharaabiha xisan wa macnan ulaaika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin allah waxa u ihi kuwaa uma cunanto inay fooda geliyaan yacni xaal axwaasha ka mid a ilaa iyagoo cabsoonayo madaxa foororinayo dulaysan mooye si kale inay ku galaan dhuumasho iyo cabsi mooyaane madaxa iyagoo taagayo isla weyn inay foodgeliyaan uma qalanto waxaa jalaalaynku odhanaya waa khabarun bimacna alamri yacni maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin waa khabar amar looga jeedo oo khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan oo macnuhu waxa weeyaan buu yidhi ay akhiifuuhum biljihaad falaa yadkulha axadu minhum aamina macnaha jihaad iyo dagaal ku cabsi geliya oo qofku waa ka mid ihi isagoo aamin oo nabadgelye ayuu madaxa gelin oo foodda aanu gelinin macnuhu markaa waxa weeye yacni in laga manciyo kuwa masaajidada kharaabinayo oon loo ogolaan xaal axwaasha ka midana uma habboona inay foodda geliyaan ilaa iyagoo dulaysan ama waxa weeyaan dee isqarinaya ama cabsoonaya mooye si kale inay ku galaan uma habboona waa macnaha u diid oo ka celiya khulaasadu allah waxa u yihi walilaah allah ayay usugnaatay almashriqu jihaada cadeed ka soo baxa iyo walmaqribu cadeed ka dhucuba waxa alimaamu shinqiidi adwa yani kitaabkiisa waxaan ujeedaa dafcu ihaami lidiraabi can aayaati lkitaab wuxuu isku waafajinayaa saddexda aayadood ee midna ay tilmaamayso mufrad midna musanne midna majmuuc tani waa mufrad oo waxaa la yidhi walilaahi almashriqu walmaqribu mid waa musanne oo waa aayadda suurat raxmaan oo rablmashriqayni wa rablmaqribayni mid waa jamac oo waa aayadda suurat lmacaarij oo falaa uqsimu birabi lmashaariqi walmaqaaribi inaa laqaadiruuna wuxuu u jamciyey wuxuu yihi horta cadeedu maalinna isku meel kama soo baxda umana dhacdee sanadka oo dhan saddex boqol iyo lixdanka maalmood maalin walba iyo habeen walba meelna way ka dhacdaa meelna waa ka soo baxdaa marka waxa yihi markaa mufrad la cabiray sida aayaddan ashu waa jinsiyo oo waxaa loo jeedaa jinsu lmashaariqi walmaqaarib jinsiga meelahay cadeedu ka soo baxda iyo meelahay ka dhacdo oo dhan ilaah baa iskaloo mulkiya oo abuuray oo isagu uumay marka ashaa jinsiye ah sida lafdiga assamaaba marka la idlaaqo jinsiga samaawaadka toddobadaaba ugu dhacayo waayo dee ashaa jinsiye ah markaan la jamcina assamaawaad aan la odhan waxa uu yihi marka musanno laga dhiga ee rabulmashriqayni wa rabulmaqribaynina waa biictibaari sayfi washitaa waxaa loo taniyeeyey labada xilli ee jiilaalkii iyo waxa weeyaan xagaagii labada meelood ee kasoo kala baxday iyo labada meelood ee u kala dhacdo ayaa la cabiray marka musanno laga dhigo waa biictibaari asayfi washitaa marka la jamciyana falaa uqsimu birabi lmashaariqi walmaqaaribi dee waaba daahirkeedii bay baaqi ku tahay oo waa meelihii ay ka soo baxaysay iyo meelihii ay ka dhacaysay oo dhan baa la tilmaamay mar hadday jamac tahay allah waxa u yihi walilaah allah ayaa iskale almashriqu cadeed ka soo baxa iyo walmaqribu cadeed ka dhacaba jinsiga meesha ay cadeedu u dhacday iyo meeshay ka soo baxdaba rabbi baa iska leh fa aynamaa tuwalluu meel alla meeshaa u jeedsataan ee wejigiina u jeedisaanba fa hama halkaa waxaa ahaaday wajhullah ay qiblatuhu alatii radiyahaa qibladuu raalli idinka noqdaa halkaa ahoo dee xaalatu daruura ama xaaladda socodkee safarkee sunnaha aad tukanaysaan ama xaaladdaad garanba weydaan meeshaa u jeedsataanba waa qibladii ilaahay raalli idinka noqdo waa idinkaga aqbalayaa ama fa hama wajhullah halkaa wejigii ilaahay baa ahaaday oo dee ruuxa tukanaya cibaadaysanaya ilaah baa soo qaabilaya meel kastoo uu tukanayo iyo meel kastoo uu ku tukanayaba ina allaha alle waasicun waa mid ballaadhan caliimun oo cilmi iyo ogaal badan oo deeqdiis iyo ogaalkiis iyo awooddiisuba ay ballaadhan tahay iyo cilmigiisuba wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allahu walada ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwii mushrikiintaa gaaladaha waxay yidhahdeen ittakhada allaahu alla waxa uu samaysto uu yeeshay waladaa ilmo subxaanah ilaahay nasahnidiisa uu ka nasahan yahay waxay u tiiriyeen eh bal iskaba dhaaf inuu ilmo yeeshaye lahu alla waxa u sugnaaday maa fi samaawaat bal maanta waa idraab ibtaaliya oo waxaa la anfinayaa itikhaadu lwalad oo marna idraabka bal waa intiqaal waa intiqaalun min kalaamin ilaa kalaam waa hadal ka guuro hadal kale u kaalay marna hadalka hore ayaa la burinayaa oo la anfinayaa tani markaa waa ibtaalkii iyo nafyigii macnuhuna waxa uu noqon bal iskaba dhaaf ilaahay ilma inuu yeeshay ma yeelane lahu alla unbaa iska leh taqdiimka khabarkuna xasri iyo koobis buu faa'iideynayaaye lahu ay lilaah alle oo keliya u sugnaaday laa ligayri cid kale ma laha eh maa fi samaawaati maa makhluuqaadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo waalardi wamaa fi lardi iyo makhluuqaadka dhulalka ku sugan oo dhan oo iminka samaawaad waa la jamciyey alardu lama jamcin toddobadii dhulna waa ku dhacaysaa waayo ashaa jinsiye ahoo jinsiga toddobada dhul bay koobsanaysaa allah waxaa wuri kullun mid wal oo makhluuqaadkaa rabbi u abuuray ka mid ihi lahu ay lilaahi alle qaanituuna kuwa ateecayo u hoggaansan weeyi qunuudku macaani badan buu leeyi laakiin qunuudkan waxaa looga jeedaa maanta waa alqunuut alqahri waalqadari yacni waa taacadii iyo ogolaanshihii iyo hoggaansankii khasabka ahaa ee qadariga ahaa ee gaal iyo islaam ka sinaayeen oo macnaha waxaa looga jeedaa kullun lahu qaanituuna ay tajri calayhim aqdaaruhu shaa-u am abow hadday doonaan iyo hadday diidaanba ilaahay axkaamtiisa qadariga iyo wuxuu doonaa ku fulayo oo ci- markuu doonuu dilayaa markuu doonuu noolaynayaa wuxuu doonuu ku arsaaqayaa ee siduu doonuu ka yeelayaa isagaa u tashanayo tasarufkooda leh weeyaan macnuhu oo waa hoggaansanka ay ku khasban yihiin ee qadariga ee qahriga ah ee kii sharciga ah iyo ikhtiyaariga aha ma aha waayo ka ikhtiyaariga ah ee sharciga ah waxaa la gaara inta rumaysay oo kuwa rabbi rumeeyey ilaahay waa u hoggaansan yihiin oo waa ateecayaan qadaran wa sharca qadar ahaan bay ugu hoggaansan yihiin oo ilaahay wuxuu xukumad ee kama hoos bixi karaan sharci ahaanna waa ugu hoggaansan yihiin oo amarkiisa waa qaateen nahyigiisana waa ka tegeen laakiin gaaladu mar haddaanay sharci u hoggaansanayn wuxuu ilaahay xukumay ayay ku khasban yihiin oo aanay ka hoos bixi karin baa looga jeedaa daacada yacni qadariga ama taskhiiriga ee caamka ah ilaahay waxaa uhi kullun mid wal oo makhluuqaadkaa ka midii lahu ay lilaahi alle qaanituuna kuwa ateecaya weeye daaco ay ku khasban yihiin oo aanay ka hoos bixi karin waa taa qadariga ee qahriga ah badiicu samaawaati ay huwa rabbi badiicu samaawaati samooyinka ka abuuristooda bilaabi weeye waalardi dhulalkaba ay mubdicuhumaa calaa gayri mihaalin saabiq waidaa qadaa marka uu doono alle amraa arrin marka uu doono ay araada iijaadahu oo jalaaleynku qadaada wuxuu ku fasirayaa bimacnaa araad marka uu arrin doono amarkuna waa waaxidu lumuuri laa waaxidu lawaamir awaamir lagama keenin amarkii la isbaraye umuur baa laga keeno sha'niga iyo arrinka al ilaahay uu xukumaya uu samaynaya ah waa waaxidu lumuur laa waaxidu lawaamir macnuhu markaa waxa weeye arrin inuu ahaysiiyo marka uu alla doono dee kun fa yakuunu buu odhanaya waaba bayna alkaafi wannuun kun waabu ahaadayba allah waxau yihi waidaa qadaa ilaahay marka uu xukumo amran arrin ama uu doono arrin inuu xukumo ay araada qadaa amrin ama idaa qadaa ay araada marka uu doono amran ay iijaada amrin arrin ahaysiintiisa marka uu doono rabbi fa inamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa un lahu arrinkaasi kun ahaw oo fa yakuunu fa huwa arrinkaasi markaa yakuunu waa ahaanaya ahaw unbuu odhanaya waa ahaanaya waayo in allaha calaa kuli shayin qadiir wa qaala waxay yidhahdeen aladiina wixii laa yaclamuuna aan waxba kala garanayne juhaasha waa mushrikiintii carbeede lowlaa yukallimuna allah ay hal laa yukallimuna allah muxuu ilaahay noola hadli laayay hee u odhan waaye rasuulkan anaa soo diree raaca si toosa muu noola hadlo aw taatiina ama maxay noogu iman laadahay aayatun mucjizo maxay noogu iman laadahay waxay ujeedaan mucjizaadkii iyo aayaadkii ay gaaladii horeba soo ikhtiraaxi jireen kan keen iyo kan keen iyagoo cajsigelin un uga jeeda laakiin iimaan iyo diin aan ku doonay oo mushrikiintan carbeed sidii nimanka yahuudeedba nebi muuse ay su-aalo tacanuda ay ugu ula yimaadeen arin allaha jahratan iyo kuwa kiristankiina ciise ay ugu yimaadeen as'ilo tacanud ah sida hadalkay lahaayeen hal yastatiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idata min asamaa rabbigaa ma awoodaa xeedho cuntaa samada inuu nooga soo dejiyo sidoodii oo kale ayay iyaguna waxyaabahaas oo kale ay nebiga lahaayeen maad noo keentid oo qaarkood ilaahay kitaabkuu kaga warramay oo wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yambuuca aw takuuna laka jannatu min nakhiilin wa cinabin فتفجر الأنهاar khilaalha تfjيrا أو تسقط السmاء كma زacمta عlayna ksفا أو تأتiيa bالlahi والمalaaئkaةi qبيlا أو ykuna laka byt min زkrف أو ترقى في السmاء وlan نؤmina لرqyika حتى تنزل عlayna kitاbا نqرأ qل سubحاana رbي hal kuنت إlا bشhرا رasuuلا waxyaabahaasay iyaguba نebi mحamed ka codsadeen oo waxay idhahdeen ku rumayn mayno ilaa dhulalka maka iyo madiina adwabiye iyo durdur iyo ila waxa weeyaan qulqulaya aada nooga dilaaciso ama beero ad waxa weeyaan halkaa maka ee biyo baadkuba uu ku yaryahay aada nooga dilaaciso beero cinab iyo timir ah oo aad dhexdoodana webiye aad ka dilaaciso ama qeyb samada ka mida korka yagaba aad ku soo dejiso ama ilaahay iyo malaa'igta annakoo arkana cayaanan hortayada aad keento ay ka markhaati kacaan waxaad waddo waxyaabahaas ama beyd ama guri dahab oo kale ah iyo waxyaaba la qurxiyey aada hesho adigu annaku yaanaan helin be ama samada bilaasalaan annakoo ku arkana halkaa aad fanato o aada korto weliba ku rumaysan mayno ilaa kitaab aad nooga keento anu akrino markaasaa la yidhi waxaad ku tidhahdaa subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula ilaahay baa ceeblaawo eh anuu qof aadamiyo la soo diray mooye ma wax kalaan ahay maana aayadi gacanta iigu jirtaa marka taasi waxay tilmaamaysaa tacanudkoodii iyo as'iladoodii cariigsiga ahayd ee ay lahaayeen balkeen aw taatiina aaya ilahay waxa uhi kadalika qaala aladiina min qablihim midla qawlihim tashaabahat quluubuhum qad bayana alaayaati liqawmin yuuqinuun wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii laa yaclamuuna aan waxba kala garanayni waa mushrikiintii carbeede lawlaa yukalimuna allah ay hal laa yukalimuna allah muxuu ilaahay noola hadli laayahay aw taatiina ama ay noogu iman laadahay aayatun mucjizo aanu arkayno kadalika sidaa kuwaasi ay yidhaahdeen ayaa qaala ay hore u yidhaahdeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey yahuuddii ahlu kitaab yahuuddii iyo nasaaradii nimankii ahlu kitaabka ahaa misla qawlihim hadalkoodan mid la miday hore u yidhaahdeen kuwii ka horreeyeyba markaa waddadii yahuud iyo nasaaray hayaan ee wax uguboo iyaga ku cusub ma aha tashaabahad way isku ekaatay quluubuhum qalbiyadoodu gaalada joogtay xilligaa nebi moxamed iyo mushrikiintii carbeed iyo nimankii ka horreeyey yahuud iyo nasaara qalbiyadoodu waa isku ekaadeenoo xagga gaalnimada iyo kufri calooleedka ay iska shabaheen oo isaga mid yihiin markaasaa hadalkooduna isku mid noqday waayo dee al alsinatu makaarifu lquluub baa la yidhaahdaa oo yacni waxa weeyaan alsinadu dee waxaa lasoo darayaa un uurka waxa ku jira markaa carabka waxay ka caddeeyeen ay ka sheegeen waa wax calooshooda ku jira uun allah waxau uhi qad bayana alaayaati dhab ahaan baanu aayaadka u caddayno liqowmin qole ayaanu u caddaynay kuwaasoo yuuqinuuna yaqiininaya waa loo wada caddeeyey dadka laakiin kuwan waxa gaar loogu xusay kuwa qaatay ee ku toosnaaday weeyaan mu'miniinta muuqiniinta ah allah waxau uhi inaa anagu arsalnaaka waa kusoo diray nebi moxamedow bilxaqi xaq baanu kugu soo diray bashiira xaala tahay kii bushaaraynaya ee cidda ku raacday janno ugu bushaaraynaya iyo wanadiiran xaal a tahay kii digaya ee cidda ku beenisa cadaab ku cabsi gelinaya walaa tus'alu adiga lagu weydiin maayo nebi moxamedow can asxaabi aljaxiimi jaxiima asxaabteeda lagu weydiin maayo maxay naarta u galeen kol haddaad xilkaagii gudato adigu aada gaadhsiisay allah waxau ihi walan tardaa kaa raalli noqon mayso canka adiga nebi moxamedow alyahuudu nimanka yahuudeed iyo wala nasaara kiristanku toona xataa tatabica ilaa aad raacdo millatahum diintooda qul waxaa tidhaha nebi moxamedow ina huda allah ilaahay hanuunkiisu huwa hanuunka alle alhudaa hanuunka dhabti waa isaga walain itabacta wallaahi baan ku dhaartay lain itabacta haddii aad raacda ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo yahuud iyo nasaare waxay jecel yihiin haddaad raacdo bacda aladii kii dabadii kaasoo jaa-aka ku yimid nebi moxamedow oo min alcilmi cilmiga waxyiga ah kaa dabadii kuwaa haddaad ku dayato maa laka kuma sugnaanin nebi moxamedow min allah ay min cadaab illaah ilaahay cadaabkiisa kaagama sugnaanin min waliyin gargaare kaaga gargaara iyo walaa nasiirin mid kaaga hiiliyo toona aladiina kuwii aataynaahum anu siinay alkitaaba kitaabka muuminiintii ahlu kitaabkao towraad looga jeeda iyo muuminiinta ummadda nebi maxamed oo qur-aanka looga jeeda labadaba ku caamiyeel aladiina kuwii aataynaahum anu siinay alkitaaba kitaabka anu siinay yatluunahu xaal ay akhriyayaan kitaabka xaqa tilaawati akhrintiisii dhabta ahayd oo alfaadiisa ay akhriyayaan macaanidiisana ay akhriyayaan xukumkiisana ay fulinayaan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna waa rumaynayaan bihi kitaabka iimaanku markaa waa dhaqan ee qowl iyo hadal oo keliya ma aha waman yakfur waman axadka yakfur ka gaalooba bihi kitaabka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah yacni kuwa kitaabka ka gaalooba iyagaa khasaaray ayaa alla u yihi subxaanah yaa bani israa'iila yacquub ubadkiisiiow udkuruu xasuusta nicmatii nicmadaydii xasuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan ugu nicmeeyey calaykum korkiina iyo wa anii anigu fadaltukum inaan idinka sarraysiiyo oon idinka fadilayna xasuusta cala alcaalamiina ay calaa caalami zamaanikum waktigiina dadkii idinla noolaa oo dhan inaan idinka sarraysiiyo oonan idinla siminna xasuusta oo iigu mahadnaqa nicmadaasoo igu gartoo hayga gaaloobina allah waxau ihi wattaquu ka baqa yowma maalin ka baqa maalinka oo laa tajzi aanay tarayn nafsu nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay a waxba oo walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa naftaasi cadlun madax furasho oo walaa tanfacuhaa naftaa aanay waxba u tarayn shafaacatun ergo oo walaa hum nafahaasi aanay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo o gargaar helaya marka hore nafsada damaa'ir mufrada u noqonayso minhaa iyo laa tanfacuhaa iyo damaa'ir mufrada ayaa nafsada loo celinayay laakiin gunaanadka iyo gabagabada aayadda jamac baa loo celiyo walaa hum humna waxay u noqonaysaa nufuus fara badanee naf keliya ma aha sababtuna waxa weeyi nafsun baa waxay tahay nakiratun waaqicatun fii siyaaqi nafyi fatufiidu alcumuum waa nakiro nafyi hadalkii dhex dhacday markaa cumuum bay faa'iideynaysaa oo nafsada manfiga ee nafyiga dhacday ayaa laga fahmayaa anfus iyo nufuus badan oo caam ah sidaasay u ansaxday hum oo jamaca in loo celiyo o nufuus loogu celiyo allah waxa u yihi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waktigii ibtalaa uu imtixaamay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbigii uu imtixaamay halkan shaahid naxwigaa ku jiro oo marka uu damiirku u noqonayo ilaa mutaqadimin lafdan laa rutbatan wax ka horeeya lafdi ahaan rutba ahaan si aan u horreyn oo ibraahiima maadaama uu mafcuul yahay rutbadiisu waa dambaysaa oo waa bacda alfaacil laakiin lafdi ahaan buu u horeeyaa mar hadduu lafdi ahaan iyo erey ahaan iyo dhawaq ahaan u horeeyana waa banaanaatay markaa damiirku inuu u noqdo marjicuu u noqdo wadkur xusnabi allow id waagii ibtalaa u imtixaamay ibraahiima ibraahiimu rabbuhu rabbigii uu imtixaamay bikalimaatin kelmado iyo ereyana uu ku imtixaamay waa kelimaad sharciga iyo kelimaad qadariya intaba kelimaadka sharcigaa waa takaaliifta iyo awaamirta iyo nawaahida la saaray wixii la faray inuu falo wixii loo diidana ka tago kuwa qadariga ana wixii rabbi uu qadaro dee dhibtiisana inuu waxa weeyaan ku sabro dheeftiisana uu ku mahadnaqo intaba waa oofiyo sideedii buu u sameeyo waxba kama gaabin kumana gaboodfalin wadkur xusid waagii ibtalaa u imtixaamay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbiguu imtixaamay oo bikalimaatin kelmada uu ku imtixaamay oo faatamahunna dabeed nebi ibraahim kelmadihii sidooda uu u dhammaystiray oo waxba aanu ka tegin qaala waxau rabbi yidhi innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeelayaa ibraahim ow ima linnaasi dadka waxaan kaaga yeelayaa imaaman hormood diineed oo lagu daydo hoggaan diineed oo lagu daydo iyo hormood baan dadka kaaga dhigayaa qaala waxau ibraahim yidhi wa min duriyatii ay wajcal ka yeel allahayow min duriyatii tafiirtayda barhkoodna ka yeel ay a'imatan hogaamiyeyaal diineed oo diinta lagaga daydo duriyadayda qaarkoodna ka dhig qaala waxau rabbi yidhi laa yanaalu ma gaadhayo cahdii ballantayda imaamnimo aan kuu ballan qaaday ma gaadhayo aldaalimiina kuwa daalimiinta a duriyadaada macnaha kuwooda gaalooba ballanta imaamadu gaadhi mayso imaam diineed noqon maayo dee ruux diinta ka baydhay wadkur xus id waagii jacalnaa aanu ka yeelay albeyta beytka xurmada leh waa kacbada eh mathaabatan meel lagu soo noqnoqdo linnaasi dadka aanu uga yeelay iyo wa amnan wa makaana amnin meel lagu nabadgalana aanu ka dhignay oo wa qulnaa lahum aan dadka ku nidhi ittakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahim meeshuu isku taagayey markuu kacbada dhisayey ka yeesha halkaa musallaa meel waxa weeyaan lagu tukado oo kacbada markuu ibraahim dhisayey dhiskii u dheeraaday dhagixii lasoo hoos dhigay si uu ugu joogsaduu u gaadho weeyaan maqaamu ibraahim oo raadkiisu ilaa hadda uu ku yaallo waa dee mucjizada iyo aayaadka rabbiya weli baaqiga ee muuqda marka allah waxau yihi watakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima nebi ibraahim meeshii iyo makaankii uu isku taagayay markuu kacbada dhisayay halkaana ka yeesha musallaa meel lagu tukado waa halkay sunnada tahay marka kacbada la dawaafo labada ragcadood ee sunnada ah in lagu tukado khalfa almaqaam hadday kuu suuro gasho sunnatu tawaaf marka maqaamka gadaashiisaa lagu soo tukadaa qofkay u suuro gasho hadday kuu suuro geli weyda zaxmad iyo cidhiidhiga darteedna meel kastoo xaramka ka mida waa kaaga ansaxaysaa aayaddanina waxay ka mid ahayd min muwaafaqaati cumar waxyaabuhu cumar ibnu lkhadaab oo mulham ahaa muxadatha meeluhu ilaahay waxigiisa ka waafaqay oo isagoon aayaddu aanay sooba degin buu yihi miyaa maqaamu ibraahim musalla laga yeesho markaasay soo degtay allah waxa u ihi wacahidnaa waxaanu kula ballanay ilaa ibraahima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil waxaan kula ballanay an tahiraa ay tahiraa taahiriya beytiya beytkaygaa kacbada taahiriya xisan wa macnaa si muuqato u taahiriya oo qurunka iyo nijaasaadka ka ilaaliya wa macnan oo kufriga iyo gaalnimada iyo asnaamta ka taahiriya oo ka durkiya marka xisan wa macnan alطahaara almacnawiya walxisiya waa koobsanaysaa liلطaa'ifiina kuwa ku tawaafaya ee ku wareegaya u taahiriya waxaa la yidhi taqdiimuhu yadulu calى alaxaqiya in ictikaafka iyo salaadaba tawaafka laga soo hormariyo waxay daliil u tahay inuu isagu u xaqnimo badan yaho o cibaadaadka kale ka mudan yahay mar haddii kacbada uun lagu wareegi karo meel kale aan lagu wareegi karin intaa saaxada kacbada waxa u xaqnimo badan oo u mudan cidda dawaafasa dadka kale meelaha kale ee xaramka ha ku cibaadaystaan oo ha ictikaafaan waxaanu u waxyoonay ama aanu kula dardaaranay ibraahim iyo ismaaciil an tahira ay tahira taahiriya beytiya gurigayga litaa'ifiina kuwa ku tawaafaya u taahiriya iyo walcaakifiina kuwa ku ictikaafaya ama ku negi iyo warukaci kuwa rukuucaya assujuudi ee sujuudayana u taahiriya salaaddii un baa looga jeedaa oo rukuucda iyo sujuudda laga cabiray min idlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkuli oo salaada oo dhan ah wadkur xusnabi allow dadkana uu sheegay idwaagii qaala u yihi ibraahimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaakani belada beled ka yeel iyo dhul ama magaalo magaaladaasoo aamina aamina ka yeel beledkan maka ilaahow meel nabada ka yeel oo warzuq ku arsaaq ahlahu ehelke ehelkiisana ku arsaaq beledkan ehelkiisa allahayow ku arsaaq min athamaraati midhaha xaggooda wax ka mida allahayow ku arsaaq ka bedelo man cid allahayow arsaaq midhaha ku arsaaq oo manta waxaa laga bedelayaa ahla huda oo macnaha yacni waxa weeyaan waxa uu wax uga soo reebo minta tabciidiyada u geliye man waayo dee waxa u horreysay in lagu yidhi markii uu yidhi wa min duriyati ibraahim allah wuxuu ku yidhi laa yanaalu cahdi alaalimiin yacni waxa weeye ballantaydu gaadhi mayso kuwa daalimiinta ah marka waxa uu is yidhi dee halkanna waa lagaaga daba imane ducada nolosha mu'miniintuun u gaar yeel oo man aamana buu ka daba keenay ahlahu ilan waa caam gaal iyo muslim be man aamana buu ka daba keenay ilaahu mu'miniintuun arsaaq laakiin ilaahay arsaaqadiisa gaalka gaalnimo uguma diide waxa alla uu yidhi waman kafara ka gaaloobayna waan arsaaqayaa oo adduunka waa lagu wada raaxaysanayaa laakiin aakhira lagu kala baxaya waxa uu yihi warzuq ku arsaaq allahayow ahlahu beledkan maka ehelkiisa min athamaraat midhaha xaggooda wax ka mida allahayow ku arsaaq ka bedelo man axad allahayow arsaaq ama duul kaasoo aamano rumeeya minhum xaal uu ka mid yahay ehelkaa ree maka bilaahi alla rumeeya iyo walyawmi maalinta alaakhira ee u dambaysa kuwa mu'miniintaa allahayow midhaha ku arsaaq qaala rabbi waxa uu yihi waman kafara ay wa arzuqu waan arsaaqayaa man kafara ka gaaloobayna waan arsaaqayaa oo adduunka waa ugu raaxaynayaa oo fa umaticuu dabeed waa u raaxaynayaa kaa qaliilan ay zamanan qaliilaa wakti yar baan u raaxaynayaa huma addaruhu dabeed waxaan u dhibaato gelinayaa oo ku khasbayaa ilaa cadaabi annaar naarta cadaabkeeda wa bi'sa alla ilaah waxaa xumaaday almasiiru meel loo noqdana naarta jahanama ugu xumaatay ciyaadan billaah allah waxa uhi wadkur xusnabi allow idwaagii yarfacuu kor uu qaadaya ibraahimu nebi ibraahim alqawaacida seesaska min albeyti beytka alle xaal ay ka mid yihiin seesaskaasi iyo kacbada wa ismaaciilu ismaaciilna uu seesaskaa kor u qaadayey oo aabbihii ibraahim uu la shaqaynayey qaa'ilayni usoo qadar xaal ay leeyihiin labadooduba rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow taqabbal camalkan naga aqbal minaa annaga waayo inaka adigu anta adigu allahayow assamiicu ka maqalka badan baa ti alcaliimu ee ogaalka badan waa tawasulun biasmaa'i illaahi alxusnaa ilaaha wax maqlee ajiibowna ajiib weeye yaa samiic ismac ducaa'ana rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel ba ay yidhaahdeen muslimayni laba kuu hoggaansama laka adiga allahayow naga yeel waa bimacna ahabaati waziyaada waa hoggaansan yihiina allow nagu sugnoona ziyaadi weeyaan macnuhu sida ihdina siraata almustaqiim wa min duriyatina ay wajcal allahayow ka yeel min duriyatina duriyaddeeda qaarkood barh ka midana waxaad ka yeeshaa ummatan ummad ummadaasoo muslimatan ku hoggaansan laka adiga waxay barh uga soo reebeen baa jalaaluddiin asuyuudi jalaaleynka uu ku odhanayaa waayo waa litaqadumi qowlihi lahu laa yanaalu cahdi aalimiin ibraahim waxa u horreysay alla inuu ku yidhi hore cahdigaygu daalimiinta gaadhi maayo marka mar haddii loo sheegay inaanay wada dee toosnaanayn ilaahu aan laga waayin kuwo hoggaansan buu ujeedaa kollay wada hoggaansami maayaane oo wa arinaa allahayow na tus oo na bar oo na garansii manaasikana cibaadooyinkayaga aanu kuu cibaadaysanayno iyo qaabka aanu kugu cibaadaysanayno iyo meelaha aanu kugu cibaadaysanayno ama acmaashayada xajka iyo ee aanu kuu xajayno iyo cumrada allahayow na garansii oo halkaanu ku dawaafayno iyo halkaanu waxa weeyaan istaagayno iyo halkaanu jamaraadka ka tuurayno iyo halkaanu uhoyanayno allahayow na bar ama caam ahaan cibaadaadka yaga oo xajkuna uu ka mid yahay wa arinaa allahayow na tus ba ay yidhaahdeen oo na garansii manaasikana cibaadooyinkayaga aanu kuu cibaadaysanayno faahfaahintooda iyo qaabka aanu kugu cibaadaysanayno allahayow na bar oo watub allahayow naga toobad aqbal calaynaa korka yaga waayo inaka adigu anta adigu allahayow attawaabu allaha toobad aqbalka badan baatay alraxiimi ee addoommadiisa u naxariista waa tawasulun biasmaa'i illahi alxusnaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wabacad allahayow kasoo dhex bixi fiihim dhexdooda nimanka ree maka dhexdooda allahayow kasoo saar rasuulaa rasuul rasuulka oo minhum iyaga ka mid a rasuulka oo yatluu ku akrinaya calayhim korkooda aayaatig aayaadkaaga ku akhriyaya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka qur-aanka iyo walxikmata sunnada oo wayusakiihim daahirinaya oo shirki iyo gaalnimo iyo xumaan oo dhan ka daahirinaya waayo inaka adigu allahayow anta adigu alcasiizu allaha qaalibkii awoodda badan in cidina beegsan karin baa tahay alxakiimu allaha xikmadda badan ee shay walba halkiisa dhigaa tahay marka ducadii nebi ibraahim ilaahay waa u aqbalo ree maka nebi moxamed oo iyaga ka mid oo sifaadkaale ayaa ilaahay dhexdooda ka soo saaray waa ducaau ibraahim oo la aqbalay sidoo kale maciishadda iyo amniga iyo nolol wanaaggana ilaahay waa u aqbalay oo maka iyadoon waxba ka bixin ayaa biyo iyo baad wax kastoo adduunka ka soo go-a halkaasaa loogu keena ahlulxaramka allah waxau yihi waman yarqabu oo yaa nacaya ma nace eh can millati ibraahiima ragiba can haddii lagu tallaabiyo waa nicidda fii haddii lagu tallaabiyona waa jacaylka xuruufta jaari afcaasha lagu tallaabiyo macaanidoodana waa muhiim inaad ogaato oo macaanida ayaad ku kala fahmaysaa marka allah waxau yihi waman yarqabu oo yaa nacaya ma nacee can millati ibraahiima nebi ibraahim milladiisi iyo diintiisii yaa nici kara ilaa man mid mooyaane kaasoo safiha ka jaahil noqday nafsahu naftiisa iyo qadarkeeda iyo waxay ka mudan tahay qof garan waaye mooyaane walaqad istafaynaahu wallaahi laqad istafaynaahu waanu dooranay ibraahim fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa ku dooranay wa inahu ibraahim fi laakhirati aakhira dhexdeedana la min asaalixiina kuwa wanaagsan ayaa uu ka mid ahaaday id wakti ayaanu dooranay istafaynahuda ku tacalluqi qaala uu yidhi lahu ibraahimu ku yidhi rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim hoggaansan qaala waxa u ihi aslamtu waan hoggaansamay oo lirabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigooda ayaan u hoggaansamay wawasaa waa dardaarmay bihaa kelimadani oo waxa raajixa damiirka in loo celiyo kelimada aslamtu lirabbi alcaalamiina ee tawxiidka ah ilan hoggaansanka dhabtii waa tawxiid waxaa kaloo culimada qaarkood u celiyeen milada millata ibraahima oo milada ibraahim ayuu ibraahim kula dardaarmay waxaa se habboon aslamtu lirabbi alcaalamiina jumlada in loo celiyo lianna damiira waayo damiirka waxaa asal u ah an an yarjica ilaa aqrabi madkuur waxaa lasoo sheegay ka u xiga inuu u noqdaa asala damiirka wawasaa waa dardaarmay bihaa kelimadan hoggaansanka waa aslamtu lirabbi alcaalamiina eh waxaa uu dardaarmay ibraahimu ibraahim benihii namadiisiibuu u dardaarmay wa yacquubu yacquubna waa dardaarmay yaa baniya maquulkan dambe ibraahim baa iskalo ay qaala ibraahimu nebi ibraahim waxau yihi yaa baniya inamadaydiyo marka jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaat lilaahiyah haddii yacquub lagu cadfo ibraahim yaa baniya waa maquulu ibraahim waa maquulu qowlkii ibraahim o ibraahim baa le hadalkan dambe haddii yacquub aan lagu cadfin ibraahim oo la ibtidaysto jumlada istinaafiye laga dhigana maquulu yacquub bay noqonaysaa oo hadalkan dambe yacquub baa leh markaa sida dambe haddaynu marrana macnuhu wuxuu noqonayaa hadalkii hore wuxuu ku dhan wuu ku dhammaaday wawasaa biha ibraahimu baniih tawxiidkaa iyo toosnaanta ibraahiimnimadiisi waa u dardaarmay jumladaasi halkaasay ku go'day wa yacquubu wowdu markaa waa istinaafiyey wa yacquubu yacquubna qaala waxa uu yihi yaa baniya inamadaydiyo marka maquulu ibraahim in la yidhaahdaana habboon wawasaa waa dardaarmay bihaa kelimadani ibraahimu ibraahim beniihi inamadiisiibuu u dardaarmay wayacquubu yacquubna waa u dardaarmay yacquub hadalkiisu waa ka dambeeye eh oo qaala ibraahimu markaa ibraahim waxau ihi yaa baniya inamadaydiiyow ina allaha ilaahay istafaa wuu idiin doortay lakum idinka addiina diinta ayuu idiin doortay xaqa islaamnimada ee falaa tamuutunna ha dhimanina oo ha dhimanina ilaa wa antum xaal aad ahaateen mooyaane muslimuuna kuwa ilaahay u hoggaansan waxaa la yidhaha annafyu lilqaydi laa lil- laa lilmuqayad oo mawdka looma jeeda in la anfiyo qofku dee isagu awood uma laha inuu joojiyo eh islaamnimada ayay ku dhacaysaa oo islaamnimo la-aan ha ku dhimanina weeyi macnaha waa islaamnimada daa'ima kol haddaad daa'imtaanna dee ugu dambeynta way idinku dhiman markaa ku sugnaadoo ha ka zuulina islaamnimadaa loo jeeda am kuntum shuhadaa waa tii munqaticad ahayda bimacnaa bal wahamsat listifaame bal kaba soo guurtaase a kuntuma waxa ahaydeen shuhadaa kuwa goobjooga miyaa ahaydeen id waktigii xadara uu kusoo xaadiray yacquuba yacquub almowtu geeridu ay kusoo xaadirtay id wakti miyaa goobjoog ahaydeen iddanna waa bedelun min id idda horay bedel ka tahay id wakti miyaa xaadir ahaydeen qaala uu ku yidhi yacquub libaniihi inamadiisii maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii aniga dabaday qaaluu waxay yidhahdeen nacbudu waxaanu caabudanaa ilaahaka macbuudkaaga xaqa ah iyo wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha macbuudkoogii ay caabudayeen ibraahiima ibraahiim ahaa iyo wa ismaaciila ismaaciil ahaa iyo wa isxaaqa isxaaq ahaa marka isxaaq waa yacquub aabbihii oo isagaa dhalay ibraahiimna waa awowgii labadaba aabbihii iyo awowga in aabbayaashii lagu tilmaamo dhib ma laha oo dee waa abkii iyo abul abi laakiin ismaaciil oo adeerkii ahaa maxaa aabba loogu tilmaamay waa min baabi takhliib mar haddii meel lagu wada sheegay waxaa kaloo la yidhi maye dee nebigu waxau yihi camu rajuli sin wa abiihi ninka adeerkii waa aabihii oo kale oo adeerka laftiisu waa mitlal abi sidaasaa loo yidhi marka waxay yidhahdeen waxaanu caabudaynaa macbuudkaaga iyo aabbayaashaa macbuudkay caabudayeen aabbayaashaadii ibraahiima waa ismaaciila waa isxaaqa ahaa ilaahan macbuud baanu caabudaynaa ilaaha kada ka bedel ama xaaleeyo ka xaaleeyo ilaahan macbuud xaaluu yahay macbuudkao waaxidan keliya wa naxnu anaku lahu macbuudka muslimuuna kuwa u hogaansamayaanu nahay tilka taasi ba alla wihi ummatan waa ummad qad khala tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad ay jazaau maa kasabad waxay shaqaysatay abaalkeeda ayaa u sugnaaday walakum idinkana waxaa idin sugnaaday maa kasabtum ay jazaau maa kasabtum waxaa shaqaysateen abaalkeeda ayaa leedihiin walaa tus'aluuna idinka laydin weydiin maayo camaakii kaanuu ahaan yacmaluuna kuwa sameeya tilka umma waxaa la tilmaamayaa ambiyada lasoo sheegay ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo haddana tilka ismu ishaaraha mu'anathka maxaa loogu tilmaamay waxa la tixgeliyo ha ulaahi loo odhan waaye khabarka mu'anatho ummatun si ay isku waafaqaan mubtadaha iyo khabarka wa qaaluu waxay yidhaahdeen kunuu ahaada kuwii ahlu kitaabka ah yahuuda yahuud ahaada bay yidhaahdeen aw nasaara ama kiristan noqda ayay yidhaahdeen maaha inay wax isku ogol yihiin ee yahuudduna waxay yidhahdeen yahuuduu noqdo cid kale ha noqonina kuwa kiristankuna waxay yidhahdeen kiristanuu noqdo cid kale ha noqonina wa qaaluu waxay yidhahdeen kunuu ahaada huuda yahuud aw nasaara ama kiristan noqda awdu waa litawsiic qolo walba waxay ahayd bay tidhi sidaa hala noqdo tahdadu wa idin hanooniye qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow bal iskaba dhaaf in waxa weeyaan yahuud iyo nasaare la noqdo eh natabicu waxaanu raacaynaa millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisii baanu raacanaa xaniifan xaaluu yahay mid toosan ama kasoo leexanaya diimaha baatilka oo diinta xaqa usoo leexanaya wamaa kaana ma ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ana kama mid ahaanin quuluu yidhaahda oo ku dhawaaq oo dhaha aamanaa ma mu'miniinta mise waa ahlu kitaabka cumuumkaa fiican dhammaantood waa ku wada dhacaya oo waa lagula wada khitaabayaa cibradu waa cumuumka quuluu yidhaahda aamanaa waa rumaynay billaahi alleh iyo wamaa kii unsila lasoo dejiyey ilayna anakana lagu soo dejiyey iyo wamaa kii unsila lasoo dejiyey ilaa ibraahiima nebi ibraahim lagu soo dejiyey wa ismaaciila ismaaciil lagu soo dejiyey wa isxaaqa isxaaq lagu soo dejiyey iyo wa yacquuba nebi yacquub kii lagu soo dejiyey iyo wal asbaati yacquub awlaadiisii ambiyada noqotay wixii lagu soo dejiyey waa rumaynay dhaha iyo wamaa kii uutiye la siiye muuse nebi muuse iyo wa ciise ciise wixii la siiye waa rumaynay iyo wamaa kii uutiye la siiyey annabiyuuna nebiyadii min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey laa nufariqu yacni min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiye waa rumayna dhaha laa nufariqu ku kala geyn mayno ay fi liimaani iimaankaanu rumaynano ku kala kaxayn mayno bayna axadin ay bayna jamaacatin koox oo minhum iyaga ka mid a iimaanka ku kala geyn mayno o fanuuminu bibacdin wanakfuru bibacdin inaanu badh rumayno badhna beenino naga suurtagal ma aha axadka bimacnaa jamaaco ama daa'ifo waxaynu ugu awilay waayo bayna dee jamac dhexdii bay gashaa ee mufrad ma gasho axadna waa mufrad markaa waa bimacna aljamaca aw daa'ifa markaa koox ambiyada kamida kala geyn mayne waa wada rumaynanaa weeyaan macnihi muraadku wa naxnu anaku lahu alle muslimuuna kuwa u hogaansamayaanu nahay fain aamanuu haddaba hadday rumeeyaan bimili ma milidu waa sila ama tawkiid oo la macnayn maayo marka bimili ma ay bima kii hadday rumeeyaan aamantum aada rumayseen bihi maaga faqad ihtadow waa hanuuneen kaasi waa mid oo waxaa loo diiday bimili ma kii oo kale hadday rumeeyaan liannahu laa mila lilah waxaa la rumaynayaa waa rabbi rabbina wax lamida iyo mili ma leh marka waxaa tidhaha waa sile iyo tawkiid ee miliyaha ka macnayn waxaa kaloo lagu macneeyey bimili ma aamantum maada masteriye in laga dhigo miliyadana iimaanka tamhiilka lagu macneeyo macnuhuna uu noqdo bimili ma aamantum ay bimili iimaanikum iimaankiinoo kale hadday rumeeyaan markaa mumaahalada iyo lamid noqoshadu iimaankay ku dhacasaa ee kala rumaynaya kuma dhacayso waa biictibaari liimaani laa biictibaari lmu'mani bihi fain aamanuu haddaba hadday rumeeyaan bimili ma ay bima kii hadday rumeeyaan aamantum aa rumayseen bihi maaga ama fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili ma aamantum bihi ay bimili iimaanikum iimaankiina oo kale faqad ihtadow waa hanuunin wain tawallow hadday jeestaanna fa inamaa hum waxay un ahaadeen fii shiqaaq khilaaf dhexdii bay ku sugnaadeen diinta iyo xaqa ay khilaafeen fasayakfiikahum allahu fasayakfiikahum waxaa kaa kaafin doona iyaga nebi maxamedow allahu alle ayaa kaaga fillaanaya dhibkooda wahuwa allena assamiicu ka maqalka badan weeyaan alcaliimu ee ogaalka iyo awooda badan sibqat allah ay ilzamuu laazima sibqat allahi diinta alla laazima jalaaleynku wuxuu odhanayaa wlmuraadu biha diinuhu aladi fatara annaasa calayhi liduhuuri aharihi calaa saaxibihi kasabqi fi thawbi waxaa looga jeedaa sibqada diinta ilaahay dadka ku beeray oo waafajiyey waxaana sibqo loogu magacaabay raadka diinta ayaa korkooda kasoo ifbaxaya sida sibaaqa marada la mariyo ama rinjiga cas ee aan ka go-aynba marada korkeeda uga muuqdo oo aslu sibqa waa marada marka sibaaq cas la mariyo oo aan ka go-ayn markaa sida maradu waxaa sibaaqa la mariyo ee cas aanu uga go-ayn ama rinjigaa casi sidaas oo kale ayaa diintu korkooda iyo kalkoodaba u dhex qaada ugana muuqataa waxaana laga qaataa diintu korkuun inaanay ahayne waxaan ujeedaa qalbiga hoosown inaanay ahayne korkana in raadka diintu kaaga muuqdaa inay waajib tahay oo ruuxu sida uu soconayo siduu u xiiranayo siduu u labisanayo siduu u dhaqmayo kor iyo kalba diintu waa xukuntay oo siduu doono u socon maayo markaa ibnu cabaas waxa u yihi sibqat allahi ay diin allah shabaha sibqada waxaa loogu shabahayna waa diintaa ka muuqata sida sibaaqa marada la mariyaa uga muuqdo macnihi muraadku waa sidaa markaa sibqat allah ay ilzamuu laazima sibqat allah ilaahay diintiisa laazimo ogaada oo ha ka zuulina waman ayaa axsanu ka wanaagsan ka cidina kama wanaagsane min allah ilaahay xaggiisa ayaa ka wanaagsan sibqatan xagga diinta xagga diin ahaan yaa ilaahay ka diin wanaagsan diintu alla soo dejiyey laa axad cid yacni ka diin wanaagsani ma jirto wa naxnu anaku lahu ay lilaahi alleh caabiduuna kuwa caabudaya ayaanu nahay qul waxaa tidhaha nabi maxamedow atuxaajuunana ma waxaad nagula dacwiyeysaan oo nagula doodasaan fillaah ilaahay jiritaankiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa miyaa nagula murmaysaan walxaal huwa alleh rabbunaa rabbigayo uu yahay iyo warabbukum idinka rabbigiinba walanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa ay jazaau acmaalinaa camaladayada abaalkooda annakaa iska leh walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum ay jazaau acmaalikum camaladaad samaynaysaan abaalkeeda idinkaa iska leh qolo walba waxay camal fashay tabcataa lagu yacni lagu abaal marin ee cid kale waxay samaysay loo raaci maayo wa naxnu anaku lahu ay lilah alle ayaanu mukhlisuuna cibaadada u barax tiraynaa oo cid kale ku barxi mayno am taquuluuna waa mun- waa munqaicadii bimacnaa bal wahamsat اlistifhaam bal kaba soo guurtaas ataquuluuna ma waxaa leedihiin ina ibraahiima nebi ibraahim iyo waismaaciila nebi ismaaciil iyo waisxaaqa nebi isxaaq iyo wayacquuba nebi yacquub iyo walasbaata awlaaddii yacquub ee ambiyada ahayd ma waxaad leedihiin kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud aw nasaara ama kiristan qul waxaad ku tiraa nebi maxamedow a antum ma idinkaa aclamu u ogaal badan arrinkaa am illaahu mise alleh tanna waa amtii mutasilada ahaydoo iyadu waa litacyiini axadi shay-ayn ama waa kaa ama waa kaa mid un baa mutacayin ah waxaana mutacayin ah ilaahay inuu ogyaho iyagoo aanay waxba ogey waman adlamu oo yaa ka dulmi badan miman ruux katama qariyay shahaadatan markhaati markhaatiga oo cindahu agtiisa ahaaday markhaatiga oo min allah ilahay xaggiisa ka ahaaday waa nimankii yahuudeed ee tilmaantii nebi maxamed ee towraad ku yaalay qarinayay ama dafiree diiday sidoo kale nebi ibraahim xaniifiyada looga markhaati kacay diidanaa ee wax kale ku tilmaamayey waman yaa adlamu ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh miman cid ama duul kaasoo ka tamaqariyay shahaadatan markhaati markhaatigoo cindahu agtiisa ahaaday markhaatigoo min allah alla agtiisa ka ahaaday kaayaa ka dulmi badan laa axad wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bigaafilin ee halkii waman adlaw miman manaca waxaynu soo dhaafnay tambiih yar oo muhim oo ah yacni waxaa soo aroortay meelo cid dad badan oo kala duwan oo waman adlamu yaa ka dulmi badan oo waman adlamu miman manaca waman adlamu miman kataba katama shahaadatan waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha faman adlamu miman kadaba cala allah aayaadkaas oo dhan mid walba waxaa lagu tilmaamay ka u dulmi badan inuu yahay markaa sidee loo loo kulminaya ma kanaa ka u dulmi badana mise kan mise kan markaa shinqiidu waxa uu ka odhanayaa iihaam dafcu iihaam alidiraab can aayaati lkitaabka laba mid in la yidhaahdo waxaa lagu qaydayaa mawsuulka ka dambeeya siladiisa mid walba oo tusaale ahaan waman adlamu miman katama mantan masu- ma- maanta mawsuulka ah siladeedu waa katame eh waxay noqonaysaa adlamu lkaatimiin kuwa wax qariya waxa ugu dulmi badan ka qariya shahaadatan min allah waman adlamu miman manacana waxa weeyaan dee mawsuulka siladiisu waa manaca eh waxay noqonaysaa adlamu lmaaniciin cid wax mancida waxa ugu dulmi badan ka masaajidada manciya marka macnaha dulmi badnaanta waxaa lagu qaydayaa hadba mawsuulka silada ka dambaysu muqayad ku yahay marka ishkaal ma leh haddii mid walba siladiisa lagu qaydoo la yidhaah cid ficilkan samaysa kanaa ugu daran kaasi waa weji waxaa kaloo lagu tawjiihiyey in la yidhaahdo haddii la yidhaahdo yaa ka dulmi badan lama diidin dulmi badnaanta inay ka siman yihiin oo kulligood ay wada yihiin adlamu haalimiin taasina wax diidayaa ma jiro oo ay dulmi badnaanta kulligood ka sinmeen oo mid walba u mutaysta in lagu sifeeyo adlamu dhaalim wama llaahu alla ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa kii tacmaluuna aada samaynaysaan allah waxa u ihi tilka taasi waa ambiyada laga soo warramay ummatun ummad weeyi ummadoo qad khala tagtay lahaa waxaa usugnaaday ummadda maa kasabad ay jazaau maa shay abaalmarintii baa usugnaaday kaasoo kasabad ay kasbatay ummaddaasi walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa ay jazaau maa shay abaalmarintii kaasoo kasabtum aa kasbateen walaa tus'aluuna laydinna weydiin maayo camaa kii kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeya wallahu aclam